subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edaoo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa subax khamiisa bisha oktoobar oo koob iyo toban sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda saaka waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid a culimaa udiinka magaalada colombos ohio oo maalmahan bashir ku saabsan ka hortegista iyo wacyigelinta qabyaaladda uu halkaasi uga socday
sababta inaan xoogga saarno keentay waxaa weeye bulshadii soo qaxdaoo qabyaaladii darteed la soo qaxday ayaa iyagii laftoodii hadda waxay ka bilaabeen in ay gudihii waxa la yidhaahda qabyaaladii isugu kala qoqobaan
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhaqaalaha dalka suudaan oo soo xumaanaya
sidoo kale eh waxaan idiin haynaa warshad hilibka qasho oo iyadu hilib nadiif ah u qaybinaysa meheradaha magaalada jabuuti marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida duufaanta michael ayaa dharbaaxday gobolka florida shalay oo arbaco ahayd iyadoo ay noqonayso duufaantii ugu xumeed ee ku dhufata gobollo ka mida maraykanka muddo haatan ku siman konton sano dadka deegaanka ayaa ku tilmaamay duufaantan mid u dhigantaa xoogaa naar ah oo adduunka loogu keenay waxa ay sheegeen in michael ay baabi'iso dhul aad u xoogan waxaa duufaantan la sheegay ku dhufatay dhulka xeebaha ah ee heerkoodu markii hore uu ahaa shan waxayna ku socotay saacadiiba intii ay jaraysay iyadoo sidoo kaleetana roobab iyo daadad xoogan wadata oo magaalada biyo dhigay
koox ka tirsan aqalka sanadka ee koongareeska dalka maraykanka ayaa doonaya in madaxweynaha maraykanka donald trump uu baadhitaan ku sameeyo wariyihii dalka sacuudiga u dhashay ee la waayey kaasoo arrintiisa ay dalkaasi ku keeni karto xitaa ilaa iyo in cunaqabatayn lagu soo rogo saraakiisha xukunka haya waraaq ku socota madaxweyne donald trump ayaa arbacadii shalay ee seedmitarada ka tirsan koongareesku iyagoo tix raacaya sharciga global magniski act ee soo baxay sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii waxay ugu baaqeen madaxweynaha inuu baadhitaan ku sameeyo arrinta wariya kamaal kashokji oo aan la arag tan iyo markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul toddobaadkii hore warqadan ayay ku sheegeen sanataradani inay rajeynayaan in madaxweynuhu go-aan ka gaari doono wararka wariyahan iyadoo xitaa la baarayo saraakiisha ugu sarreysa ee dowladda sacuudiga
todobaadyadanba waxaa gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka ka socda shirweyne culimaa udiinka soomaalida gobolkaasi ay soo qabanqaabiyeen kaasi oo bulshada looga wacyigelinayo waxyeelada qabyaaladda haddaba culimaa udiinka ayaa sheegay in wakhtigan xasaasiga ah ee doorashooyinka la filaya dhowaan inay ka dhacaan dalkan maraykanka ay qabyaaladda awgeed bulshada soomaalida dhinac haddii ay codadkooda ku biirin lahaayeen aysan wakhtigan isku raaci karin dhinaca ra'yiga sheekh aadan sheekh cabdulle diiriye oo ka mid a culimaa udiinkaasi kulanka uuga socdo magaalada colombos ayaan khadka telefoonka kula xiriiray si aan wax uga weydiiyo bal sida ay u wajahayaan in bulshada ay wacyigelintan u sameeyaan
walaal sahro waa mahadsan tahay kulankan culimmadu isugu yimaadeen culimmadu horta waa culimada masaajida soomaalida ee gobolkan ohaayo oo magacooda layidhaha markii lasoo koobo sico somaly islamic centers of ohio iyo sidoo kale qaar ka mid ahaa waxgaradka bulshada sidoo kale somaali community-ga hogaamiyaalkoodii qaar ka mida weeye dadka isu yimid ujeedaduna waxaa weeye in bulshada laga wacyigeliyo waxaa la yidhaahda qabyaaladda oo dhibaatooyin aada iyo aada u weyn oo culus bulshada runtii ku hayo in muddo ane ay dhibaatadaas la daala dhacayeen laakiin hadda waktigan la joogo aada iyo aada dhibaatadeeda ay usii badatay ilaa la gaaray oo la marayo in ay soomaalidu xuquuqdii ay lahaayeen oo dalka ay ku lahaayeen ay ku waayaan qabyaaladaas darteed waa gartay marka bal waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan haddii sidaasi aada u dhigeysaan oo dhibaato ay ku tahay qabyaalada dadka qurba joogta gaar ahaan gobolkaad joogtaan ood ka wacyigelinaysaan wadadaad u maraysaan ma masaajidada ka wacyigelinaysaan ma dadkaad la kulmaysaan iyo meelaha isugu imaadaan seed u wacyigelinaysaan
waa su-aal fiican weeye zahra runtii waxaan u maraynaa waddo walba oo suuragal ah oo dadka lagu wacyigelin karo masaajida khudbooyinka jimcaha in laga sheego ama dadka looga wacyigeliyo dhibaatada qabyaaladu ay leedahay sidoo kale t v-yada hadda ka hor kulan baan samaynay oo runtii aan kaga hadalnay dhibaatada qabyaalada iyo burburka ay ummadda ay u keentay sidoo kale inaan mujtamaca shirino shirar u qabano dhalinyarada dumarka dadka aqoon-yahanada ah dhammaan sidaas marka si guud dadka looga wacyigeliya dhibaatada iyada ah waa gartay maxaa idinku dhaliya marka oo culimaa udiinka hadda inay u istaagaan wacyigelintaas qabyaalada ku salaysan ah maxaa keenay
runtii waa su-aal fiican weeye dhibaatadan horta qabyaaladu waa mid jirto oo qof walba maanta soomaaliya wuu og yahay dhibka ay bulshada u geysay burburka iyo baaba-a dowlad la-aanta qaxa dadki inuu baaba-ayo badaha ku baaba-ayo xuduudaha ku baaba-ayo la islaynayo intaasoo dhibaatooyina inay ka dhasheen horta waa wax la wada ogyahay oo wax maanta ka daahan ma aha dadkeenna laakiin waktigan hadda ahaa sababta inaan xoogga saarno keentay waxa weeye bulshadii soo qaxda oo qabyaaladii darteed la soo qaxday ayaa iyagii laftoodii hadda waxay ka bilaabeen in ay gudihii waxa la yidhaahda qabyaaladii isugu kala qoqobaan oo tusaale ahaan waxaad arkaysaa ummaddu markay isku duuban tahay communitigu isla socdo doorashooyin baa dalka ka jiro meeshii la rabay hadba qofkii iyaga maslaxadooda iyo masaalixdooda iyo danahooda ka shaqaynayo inay isugu tagaan oo doortaan baa waxaad arkaysaa iyagoo guruub guruub ah oo guruubkan ree hebel ninkan bay dooranayaan oo la socdaan qoladii kale iyagana waxay leeyihiin kaa hadday ree hebel la socdaan oo dooranayaan annagu ma dooranayna kaasaan aadayna halkaa marka waxaa ku baaba-ayo maslaxadii iyo dantii bulshada iyo communitiga meeshii la rabay in hal qof oo lala fariistay lala heshiiyey eebalamo lala galay inuu communitiga dantiisa ka shaqaynayo la isugu tago oo la doorto sidoo kale runtii waxaa dhibaatooyinka ka mid a hadda waktigaa nagu dhaliyey dalkii xataa in ay bahashu raad ku reebaysa fara badan oo abaabulada halkan laga samaynayo ay qeyb weyn ka yihiin yacni kala qoqobka iyo qabyaalada dalka gudihiisii ka jirto waa garta waa hagaag marka bal waxaad iga warantaa sida adinka aada ugu hanweyn tihiin in wax badan ay uga soo bixi karaan wacyigelinta aada wadaan oo bulshada aada uga hortegi kartaan qabyaalada inay iska dhaafaan runtii rajo fiican baan qabnaa raja rajo aada u weyn baan qabnaa sababta waxaa weeye bani aadanka hadba sidii loo tarbiyeeyo oo loo tawciyeeyo weeye waxaani waa cudur waa cudur dilaa ah oo khatar weyn leh oo dadnimada iyo waxa weeye diintaba baabi-inayo marka in bulshada laga wacyigeliyo annagu waa bilownay haddaan ree ohaayo colombos haddaan waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inay ummadda kale soomaaliyeed nala wadaagaan oo dalka degan runtii qorshuhuna wuu yahay in halkan markaan ka aas-aasno urur isku xiran oo guud oo qabyaalada la dagaalamo dadka wacyigeliyo hadba si kasta oo bulshada ay kula xiriiri karaan kula xiriiro markaan dhisno kadibna inaan u gudubno gobolada kale sida mataqaanaa minnesota seattle waana samaynay hadda xiriiro bilow ah oo hawshan inaan bilownay waa u sheegnay aadna runtii way usoo dhoweeyeen marka rajo fiican baan ka qabnaa runtii rajo aada u fiican oo weliba hadda waktigan la joogo dhibaatada qabyaalada dadku way taabatay qof walba gurigiisay ugu tagtay shaksi shaksi qoys qoys ayay dhibaatadeedii dadka u saamaysay
kaasi wuxuu ahaa sheekh aadan sheekh cabdulla diiriya oo ka mid ah culimaa udiinta soomaalida ee gobolka ohio khadka telefoonka ee magaalada colombos ayuu ugu warramayay wariyahayga saara cabdi axmed
dad badan oo reer suudaan ah ayaa ka cabanaya kadib markii axadii dowladda ay hoos u dhigtay qiimaha giniga dalkaasi kaasi oo kale bar hoos u dhacay arrintaas ayaa u muuqata dhibaato dhaqaale oo aad u daran oo dalkaasi la soo gudboonaaday qaaditaankii cunuqabatayntii maraykanka ee sanadkii horena wax weyn kama aysatarin rajadii laga qabay in dhaqaalaha uu soo noqdo suudaan ayaa weli ku jirta liiska maraykanka ee dalalka baxnaaniya argagixisada wariyaha v o eda edwin yaranian ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada qaahira waxaase soo jeedinaya maxamed cabdi xasan
dumarkan guryo joogtahay waxay ka adeeganayaan suuqa khudaarta ee magaalada khartuum kadib markii axaddii ay dowladdu hoos u dhigtay qiimaha geniga suudaan kaas oo lagu sarrifayay siddeediyo labaatan dolar haddana lagu sarrifayo toddobiyo afartan dolar iyo badh qiimaha waxyaabaha daruuriga ah ayaa kor u kacay sicir bararkuna waxa uu gaadhay ku dhowaad toddobaatan boqolkiiba ilaa bilowgii sannadkan mid ka mid a macaamiisha suuqyada magaalada khartuum ayaa telefishinka alxura u sheegay in sicirka badeecadda ee kor u sii kacaya uu dadka cabsi gelinayo أسعار صراحة مخيفة جدا جدا بكل أنواعها يعني في حاجات ضرورية waxau idhi qiimaha wax walba aad buu u sarreeyaa wayna adag tahay inaad awoodid cuntada cabbitaanka iyo daryeelka caafimaadka ninkanoo xoogsataa ayaa sheegay inuu cidhiidhi jiro isagoo mushaharkiisuna una ku fillayn kala badh kharashka bisha الدخل ما بغطي المصرف ولا 50%
ra-iisul wasaaraha dhowaan la magacaabay ee suudaan muctas muuse ayaa isniintii baarlamaanka u sheegay in dowladdu ay oggolaan doonto in qiimaha ginigeedu uu si xora u sabeeyo أي كلام عن أنه هذه الإجراءات حررت الدولار هذه الإجراءات لم تضف في هذا الأمر غير أنها أخرجت هذا السعر الحر waxau yidhi ma cadda waxaa ku dhacay qiimaha giniga suudaan haddii la oggolaado in ginigu uu si xora ula ganacsado dollarka maraykanka cisaam ismaaciil oo ah dhaqaalayahan suudaan u dhashay ayaa telefishinka alxurra u sheegay inay dhiirigelin weyn u tahay maalgashiga dibadeed ee aadka loo doondoonaya in la arko in sarrifka lacaguhu uu qof walba u cad yahay ضمانات انه بنك السودان يكون هنالك صيغه waxau idhi bangiga dhexe iyo bangiyada ganacsi ee suudaan waxay si cad u soo bandhigayaan heerka sarrifka lacagaha qalaad si maalgashadayaasha iyo ku wax soo dhoofsadaa ay lacagahooda ugu helaan qiimo ay garanayaan hay-adda i m f ayaa muddo dheerba dowladda suudaan ku boorinaysay inay midayso heerka sarrifka lacagaha ee genigeeda hase yeeshee dadka arrinta la socda ayaa filaya in dhaqaalaha suudaan ay dhibaataysay yarida lacagaha qalaad ee dalka taala siciid saadiq oo cilmiga siyaasadda bulshada ku takhasusay una dhashay dalka masar ayaa v o a u sheegay in dhaqaalaha suudaan uu la daaladhacaya raadkii ka soo gaadhay markii dalkaasi suudaan uu ciidankiisa kala soo baxay dagaalka yemen ka socda halkaasna uu ku waayey lacagihii uu ku heli jiray qaybtii uu ka ahaa isbahaysigu uu sacuudiga hormoodka ka yahay dhaqaalayahana badan oo u dhashay dalka suudaan ayaa rajo weyn ka qabay in dhaqaalaha dalkooda uu soo wanaagsanaan doono kadib markii uu maraykanku qaaday cunaqabatayntii suudaan saarnayd muddo labaatan sana ah hase yeeshee tallaabadan ayaa wax isbeddela oo weyn aanan keenin waa marka la eego maalgashiga iyo la ganacsiga dalalka reer galbeedka dadka arrinta suudaan la socda ayaa filaya in maalgashadayaashu ay ka fogaanayaan suudaan ilaa inta dalkaasi uu ku jiro liiska dalalka argagixisada taageera xidhiidh wanaagsan oo maraykanku la yeesha ayaa sidoo kale loo arkaa inuu ku xidhan yahay in khartuum ay yarayso faquuqa dhinaca diinta ah ee dalkeeda ka jira
wariyaha v o eda edwin uranian warbixintii uu magaalada khartuum ka soo diray ayay taasi ahayd oo maxamed cabdi xasan uu soo jeedinaya
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba masraxyo iyo jaamacado ku yaalla gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa bilahan soo bandhigaya barnaamij ka hadlaya dhaqanka iyo sugaanta soomaalida kaasoo sanad walba mar la qabto barnaamijka oo sanad walba fanaaniin kala duwan lagu marti qaado ayaa sanadkan waxaa marti ku ah fanaanka soomaaliyeed ee aarmaanta iyo kooxdiisa arba nomads oo ka yimid dalka u k magaalooyinka ay ka marti qaadan yihiin waxaa ka mid a minneapolis st cloud iyo mankeydo haddaba wariyeenna maxamuud mascade ayaa warbixintan nooga diyaariyey mid ka mid a xafladahaas tan oo iyadu ka dhacday magaalada saint cloud
waa arday maraykan ah oo soomaali tiro yarna ay ku jirto oo wada qaadaya heestan horiskeedu yahay soomaaliya ha noolaato heestan waxaa ardayda xafidsiiyey hagayana sida muuqaalka idinkaga muuqata fannaanka soomaaliyeed ee xasan nuur aarmaanta waxaana ay qayb ka tahay bandhigfaneed ay fannaanka iyo kooxdiisada arban nomadis oo ka yimid waddanka ingiriiska ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhigayeen qaar ka mid a golayaasha murtida iyo madadaalada ee gobolka minnesota qaarkood bandhigfaneedkan ayaa dhinaca kale waxaa hareer socday casharo aqoon kororsi ah oo la xidhiidha soomaalida iyo fankeeda uu fanaanku siinayey qaar ka mid a ardayda wax ka barata dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha kala duwan ee gobolkan gobolka soomaaliyeed ee aarmaanta jaamacadaha isaga iyo kooxdiisu tageen waxaa ka mid a jaamacadda st cloud state university oo ardayda dhigataana ay soomaalidu ka mid tahay dhalinyarada jaamacadda dhigata st cloud iyo jaamacadaha kale ee minnesota waxoogaa aan u sharaxayno fanka soomaalida ama muusiga soomaalidu siduu uga duwan yahay muusiga iyagoo ay u barteen ama ay yaqaanaan iyo taariikhiyan yaroon ka siinayno fanka soomaalida siduu ku abaabulmay muusiga soomaalida siduu mataqaana ku abaabulmay iyo inta badan siday u kala duwan yihiin fankaas iyo fanka kale adduunka barnaamijkan midnimo oo bulshooyinka ku dhaqan gobolka minnesota loogu soo gudbiyo suugaanta hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed oo galay sanadkiisii shanaad ayaa waxaa iska kaashada xarunta dhaqanka ee cedar cultural center iyo jaamacadda augsburg oo ku yaala xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee cedar bandhigfaneedkan midnimo oo markii hore lagu bilaabay magaalada minneabolis ayaa haatan magaalooyinka laga dhiga waxaa ka mid a mankayro iyo st cloud oo ah laba magaalo oo waayihii dambe ay soomaalidu kusoo badanaysay waxaana haatan qorshuhu yahay in barnaamijkan loo gudbiyo tuulooyinka fogfog ee gobolka minnesota ee aan soomaalida iyo guud ahaanba muslimiinta sida weyn looga aqoonin muhiimaddeedu waxa weeyaan inaanu gaarsiino brogramkan ama barnaamijka midnimo inaanu gaarsiino tuulooyinka yaryar ee ku wareegsan gobolka minnesota ee aan dhaqanka soomaalida laga oqoon si aan u samayno isdhexgal bulsho fanaaniinta soomaaliyeed ee bandhigfaneedkan lagu marti qaado waxaa dadka usoo daawasho tago oo maraykan u badan afka soomaaligana aan ku hadlin ay u qaadaan fanaaniintu heesaha soomaaliyeed taasi oo muujinaysa in myuusigu uu yahay luuqaday isku fahmaan dadyoga kala diimaha iyo kala dhaqanka bulshadana isu soo dhoweeya sida uu leeyahay armaanta oo kooxda myuusiga u timaysa lafteeda uu xarbi kaahiye oo keliya uun soomaali ka yahay dadkana dee waxa keliya ee ka maqan waxa weeye isdhexgalkaas iyo isfahamkaas isfahamkaana waxyaabaha keena waxa weeye waxyaaba waxaa jira adduunka uu ka siman yahay oo aada looga xiiseeyo fankaa ka mida isboortigaa ka mida fursadahaas dadka markaa loo sameeyo oo dadkii laysu keeno dadkii way isbaranayaan marka waxaa laga yaabaaba dee in in is-afgaran waagii iyo khilaafkii ka iman lahaa halkaas oo kale inay meesha ka baxdaa laga yaabaa bandhigfaneedkan ay wadaan kooxdada arban nomadis ee uu horjoogaha u yahay armaanta oo horaantii bishii sebtembar soo bilowday ayaa kooxdu waxay sabtidan soo socota oy taariikhdu ku beegan tahay saddexiyo tobanka bishan ay ku soo afmeeraysaa magaalada st cloud ee gobolkan minnesota maxamuud sheekh axmed mascadde v o a minnesota
aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascadde ayaa warbixintaasi nooga soo diray minnesora
waayahay zahra haatanna waxaan gudagelaynaa qodobkii ugu dambeeyey waa dhinaca wararka ee barnaamijkeena saaka iyo caalamka waana warbixin ka hadlaysa warshad hiliba oo ku taala magaalada jabuuti taasoo hilibka u qasha si ka duwan sidii marka caadiga suuqa loogu qali jiray islamarkaasna u qaybisa meheradaha ku yaala magaalo weynta jabuuti warbixintan waxaa inoo haya waryaheena ramadaan muuse magaalada jabuuti oo markii hore dadku aanay aad u cuni jirin hilibka xoolaha sababo la xidhiidha xoolaha oo aad ugu yaraa dalka iyadoo taasina ay keentay in qiimahooga aanay goyn karin dadka badankiisu ayaa haddaba beryahan dambe waxaa jabuuti ku soo qulqula xoolo nool oo badan oo iskugu jira adhi lo iyo geel intooda badan laga keenay etiyoobiya iyo soomaaliya arrintan ayaa loo tirinayaa inay sabab u tahay hilibka xoolaha ee dadka reer jabuuti ay beryahan dambe aadka u cunaan haddaba xoolaha nool ee magaalada jabuuti lagu cuno waxay kasoo soo baxaan xerada amba dabaaxadda xoolaha lagu qalo ee magaalada jibuuti oo markii hore ay maamuli jirtay dowladda jibuuti haatanse ay maamulka la wareegtay shirkad si gaara loo leeyahay oo ah shirkadda istaageersiga maalgelinada sidaasi darteed v o a ayaa soo booqatay xeradaasi dabaaxadda xoolaha lagu qalo ee magaalada jibuuti agaasimaha shirkadaasi mawlid xuseen warsame ayaa marka hore iiga waramay qaabkay xooluhu u soo galaan xerada dabaaxadda neefka marka la keeno halkan xerooyin baan ku xaraynaa xerooyinka markaan ku xarayno waxaan samaynaa way nastaan dabaaxadii lagu qaliyay kolkii dabaaxadda markay yimaadaan xerooyin bay iska leeyihiin ay ku nastaan way nastaan marka ay nastaan waktigii la qalayay marka ay gaadho neef walba waa la qalaa sidaasayna de hawshu ku fulintaa bal waxaad nooga warantaa mawlid wakti waxaa jira xooluhu ay gabaabsi yar galaan iyo wakti ay nagu badan yihiin waktigay gabaabsi galaan waktigay nagu badan yihiin horta sida runta waxa weeyaan waktigu waxa weeyaan waktiga ay nagu gabaabsi yihiin waa waktiga saddexda bilood ee aan leenahay bisha saddexaad afraad shanaad kolkol lixaad bay gashaayo dadku waxa weeyaan nin walba wuxuu wuxuu doonay inuu doogsado neefkiisa inuu doogsado si uu lacag fiican ugu helo xashka xoolaha xashka ayay dadku u dhigtaan taasaa ayaa sababtay intan dambena horta waxa weeyaan abaaro aad u daba dheer ayaa xoolaha taabtay taasina way sababtay oo abaarihi alxamdulilah iminka sanad in laga joogo xooluhu aad bay qurux badan yihiin oo barwaaqay ku nool yihiin alxamdulilah waktigay nagu badan yihiinna waxaan odhan karnaa waa waktiga ciidda walaa badanka ogaalkay ka yimaadaan ilan jabuuti waynu ognoo xoolo caynkaasi ma jiraan
wallaahi badankeyga si dadkao dhan ay u wada garanayaan waxay ka yimaadaan waddankeena jaarka etoobiya iyo somalilan waxayna u badan yihiin waa etoobiya etoobiya ayay aad iyo aad uga yimaadaan xooluhu boqolkiiba sagaashan waan odhan karayaa haddaa carabka ku dhufto halkan somalilan waxaa kasoo gala dhifdhif yarbaa kasoo gasha oo aad u kooban oo boqolkiiba toban aan odhan karino markay halkan xooluhu soo galaan dabaxadda lagu qalayo caafimaad ahaan haddana dhinac kale aad ka sii eegtaan intaan magaalada weli aanay gelin haddee xagga dee maskaradaha tahay ina loo sii gudbiyo oo markaa dadweynuhu halka ay ka iibsadaan amba dee hoteelada iyo qaybihii kale dee lagu cunaya hilibka marka bal naga waran arrinta doktooradu iyada khibradda dhan iyagaa leh neefkay arkaan inuu buko amba uu aad u tagdaran yahay way xareeyaan dawooyin baa la siiyaa laakiin marka ay dusha ka soo eegaan laakiin waajibku wuxuuna saaran yahay in halkan doc laga eego waxaa dhici karaysaba neefku inuu beerkiisu buko isagoo dusha iska caafimaad qaba intaasoo dhanna dokteera habeenkii halkan usoo jeeda oo eega markaa ta kale waxa weeyaan neefka markaan qallo gawaari baan saarnaa siribad walba wakhtiga ay rabaan baa loo geeyaa waa salaada subax marka fuuda laga qaado si dadkeynu ay u kala iibsadaan dadkii subaxa doonay ay yimaadaan saribadii wakhtiga u haboonna waan geena aynu weydiistaan cabdilaahi aadan jaamac oo ah digtoorka amba dhakhtarka eega xoolaha marka la qalo ayaa isna ii sheegay qaabkay u qabsadaan hawshooda beerka iyo sambabka iyo wadnaha ayaa leegaa waa la jeexaa kolka waxaa laga baadhaa wax barasayd leedhaa iyo
iminka halkan waxaynu dhex joognaa dabaxaddii looda halkanna la iskugu keenay iyo adi ayaynu arkaynaa biyo iyo idabada iskugu jira waa kuwii caawa la qalaya berito le suuqa jibuuti la geenaya waa kuwii caawa la qalay loo diyaariyo beri subax abaarahoo kale markay dhacaan xoolo waata dhibaato fara badan ay gaadho wakhtigaasoo kale bal nooga war kulle abaartu dhibaatooyin badan bay xoolaha u geysataa laakiin xanuunada kolka xoolaha loo eego abaarta waxaa kaga badanba wakhtiga barwaaqada laanno waxaa soo kaca jirmiskan xanuunada sababoo dhan wakhtiga barwaaqada soo baxaan wakhtiga abaarta kulaylka way ka dhuntaan laakiin wakhtiga barwaaqada iyo iyaguna xoolihii raadiis yidhaadiinay soo baxaan dhinac kale cali buux jaamac oo ka mida gazaarka oo ah kuwa qala xoolaha ayaa isna ii faahfaahiyey sida u qalaan xoolaha qolada looda qasha ayaan ku jira anigoo daxaas baana aligana ma qasha aligana waan qalaa labadaba waan qalaa waa la nidaamiyey meeshan dabaxadda dareys baa laynii xidhaa qalab baa layni siiyaa laga soo shaqeeyo dee lagu talagalay bal naga waran hawsha
waa lana siiyaa oo waxaa la siiyaa dirays u gaara dabaxadda waxaa la siiyaa kaba u gaara iyo koofiyada u gaara iyo midiyo u gaara markii hore say ahaan jirtay si u dhoweyn baayaa la siiyaa marka insha allah si nadaam aya shaqadu kaska socotaa xaalad nadaafada wanaagsan ba hawshiina ku qabsata nadaafadu haa boqolkiiba boqol imika waa aad ba u fiicanta nadaafada meesha dhiiggii dee laga sii daayo neefka iyo wixii oo dhan sidee loo nidaamaya dhiigga ilaa waxaa looda la gowracaa habeenka kol keliya te toddobaatan neef siddeetan neef baa la gowracaa toban balas ilaa labayo toban balas baa lagu gowracaa dhiiggaasi markaa kolkaa arbuus gaadhaa waxaa ku furan ilaa shan iyo toban xabadood baambado oo biyaha ku furan biyahaas ayaa markaaba qaado oo nadiif ka dhiga meesha insha allah
waa rabadaan muuse v o a xerada dabaaxadda lagu qalo xoolaha ee magaalada jibuuti
aad buu mahadsan yahy ramadaan muuse oo nala socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay warshadda hilibka lagu qalo ee magaalada jabuuti haatanna heestaasi dhegina kusoo maqan waa heestay wada qaadaan fanaaniinta law naxariistee magool iyo fanaanka moge
sida ilaa indhihii kugu habto oobaan kumodiyo hirdog leh sida ilaa indhihii kugu habto oobaan kumodiyo hirdog leh yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan
heestaasi fanaaniinta magool iyo moge labadaba ha naxariistay ayaannu kusoo gebagabaynayna idaacadda iyadii subaxnimo inta haddii laadhadana mar kale kulmi doonno oo anigoo maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo bashiir abikarodinla sidaas iyo subax
halbawlihii wadnahaadi haysaa yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan
aan heshino aan wada hayno aan heshino aan wada hayno ihilo waan ku helanahe ihilo waan ku helanahe
aanisello aanisananno anisananno ihilo waan ku helanahe ihilo waan ku